magaciisa waxa waaye usaame maxamed cali dareenkayga waa laiska dareemi karaa hooyaa ahay wiilka soo korsatay toddobiiyo toban sano soo korinaysay marka dareenkayga waa la fahmi karaa hooyaa ahay beerkayga weeyaan haddana dee qof islaamaan ahay oo maaragtay xaqu markuu yimaado inaan samir la imaado waa waxaa meesha ka maqnayn alxamdulilah laakiin waa geeri xanuun badan mana u malaynaya geeri iiga xanuun badan inay soo martay ama aan arkay allah u naxariista marka ma ma curad ku ahaa maya curadkayga cumaraa la dhahaa kii ku xigay waaye oo sanad iyo bar bay kala weynaayeen xagguu markaa dilka ka dhacay dilku wuxuu ka dhacay xaafadda aan deganahay acton maxaa la dhahaa ii sheeg high streetkeeda crown street meel la dhaho oo maxaa la dhahaa g bgayga oppositkiisa ah ka dhacay wax wara marka ma ka haysaa waxa keenay dilkan maxaa keenay muranka ama dilkan muxuu yahay sababtiisa wallaahi wax waran ka haayo male wax u horreeyena ma lahayn mana maqlin cid ay isdagaaleen ama cid ay nacayb isu qabeenna maanan ogeyn laakiin wiilkayga waan ilaashan jiray maadaama oo hadda ka hor bishii afraad mindiyo toban mindiyood lagu dhuftay oo lugta iyo calooshii lagaga dhufto ilaahay ka kiciyey dareen waxaan qabay cabsi ah oo inaa haddana mar kale liiga dilo amase streetkaas hadda lagu dilay isaga laftirkiisana malakumawdkaa geeye meesha ee meeluu jeclaa ma ahayn oo tago oo kadaawo xitaa diabetic buu ahaa xitaa markaan jibiga daawada uga soo qaaday anuu ii dirsan jiray marka aniguna meel attentionkayga mar walba uu maaragtay wek u yahay oo aan ka cabsaday ahayd waana meesha dhalinyaradu isugu timaada soomaalida communitygu isku yimaadaano dukaamadooda ku yaalaano maqaayadahooda ku yaalaano ciyaalka isku imaadaan bay ahayd waa gartay marka wax warama ka haysaan cidda dilkan geysatay haddii bilayska aada la xiriirteen dilka waxaa geystay laba la sida booliisku markii maalinta dilku dhacay laba wiil bay kaxeeyeen wiilka afghanistan wiilka dilay iyo nin madow ah oo isaguna karbiyaan ah oo isla agekaas un wax yar ka weyna ilmahaas seventeen iyo sixteen kala ahaa marka sabab u horeysay iyo wax ka dhexeeya ma garan karno ilaa hadda maanaan helin laakiin wiilka anigu aan dhalay gaan ma ahayn gaan memberna ma ahayn ilmaha wax gado ma ahayn ilmaha ka gatana ma ahayn wuxuu ahaa cunug yaroo iska private life isaga jira laakiin maalin ka hore ayuu ciyaalada dhan macsalaamay maadaama wiilkaygu boodin private ah oo qaahiraa u socday oo tigidka u go-na cidda dishay marka booliiskuma qabteen way waa la qabtay maadarkii shalay baa la xukumay oo maxkamadda loo gudbiyey kii kalena beel condition baa lagu soo daayey oo maxaa la dhahaa ilaa november ah iyo marka baaritaankii baa weli socdaa maydka waktiga la-aasa weli nalooma sheegin oo wiilka weli baaritaan buu ku socdaa bay dhaheen marka ilaa hadda wakti cayuuman oo la yiri maalin hiblaayo ama dayd hebel baa qaadanaysa oo aasanaysaa liima dhihinin maantana maydkiisii basaa laysoo tusay oo soo arkay si sidii had waxa u dhaceen maanan arkin maanta ka hor
ugu dambeyn maxaad nooga sheegi kartaa dabeecaddiisa iyo waxbarashadiisa wiil caynke ayuu ahaa wuxuu ahaa nin toddobiiyo toban sano aanuu ekayn oo ilaa shan iyo labaatan sano lagu qiyaasi karo aada u dheer xoog leh nin ilaahay uu joog iyo jamaal siiyey aada u qurux badan maxaa la dhahaa qof faraxsan ah oo markasta ha habi ah wuxuu ahaa qof waxbarashada jecel oo ku fiican welibana aada ugu fiican inuu waxbarto mustaqbalkana rabay inuu barto aircraft engineering maxaa la dhahaa jecelna waxbarashada science iyo english iyo matisna ku fiicna aad waa tahay waa kaaga tacsiyanayaa laftirkayga allah u naxariisto ciyaari jiray tiimka iskuolku basketball u ciyaaraya